madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magaalada dhuuso mareeb ka daafuray kulan looga hadlayay dhaqangelinta heshiis hordhac ah oo laga gaaray dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya daafurka kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha maamulka galmudug odayaasha labada beel ee dagaalamay iyo culamo udiinkii garwadeenka ka ahaa heshiiskan axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa bogaadiyey heshiiska hordhaca ah ee laga gaaray dagaalbeelidyadii ka dhacay gobolka galguduud
culamaa diinkii loo hansaaray inay xal ka soo gaaraan oo ay ku fadhiistaan oo dadaalkooda wixii ilaahay waafajiyo ku bixiyaan beelihii walaalaha ahaa ee dhibkana dhacay dadaalkay bixiyeen go-aamaday soo gaareen siday u shaqeeyeen waa uga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan uga rajeynaynaa inuu ka abaal mariyo wanaagga ay sameeyeen waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa odayaashii iyo salaadiintii muddada dheer u fadhiisay maslaxadii iyo hawshii beelihii walaalaha ahaa dhibkii dhexdooda ka dhacay sidii loo mastaxla ee aqbalay go-aamadii hordhaca ahaa ama qeybtii hore ee heshiiska shalay ay soo bandhigeen guddigii culamada iyagana waxaan leenahay aada iyo aada barmaadsan tihiin odayaashii sharafta lahaa aqbalaadiina iyo dadaalkii aada ku bixiseenba waxaan rabaa sidoo kale halkaan lagu mahadceliyo maamulka iyo bulshada ku nool caasimadda sidaa dadkaanaas usoo dhaweyseen sidaa uga tigeliseen sidaa uga shaqayseen sidaa walaalihii muddada dheer labada asbuuca joogay ugu dadaasheen inaan idhaahdo allaha idin sharfo waa mahadsantihiin si kastaba heshiiskan hordhaca ah ayaa u gogol xaarayo nabad kuwada noolaashaha beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay qeybo ka mid ah gobolka galguduud ee maamulka galmudug